iyadoo deegaanada ismaamulka mandheera uu ka curtay roobka guga islamarkaana qaybo badan oo ka mid ah ismaamulka uu ka da'ay roobab xooggan ayaa waxaa deegaanada qaar ee ismaamulka mandheera ku soo rogmay daadad sida degmada baanisa walow aan weli la soo tabanin wax khasaaro ah sidoo kale waxaa shalay biyo keentay lagta caliwondho oo u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo raamu mid ka mid ah gawaarida u kala goosha mandheera iyo raamu oo ah nooca laanguruusaga ayaa shalay ku dhacay lagta caliwondho oo xilligaasi waday biyo xooggan walow ay badbaadeen rakaabkii saarnaa gaariga haddana waxaa la arkayay gaariga oo ay biyaha sii wataan cabdilatiif xaaji yuusuf oo ka mid ah waxgaradka ismaamulka mandheera oo ku nool degmada raamu ayaa ugu baaqay dowladda inay xakamayso oo ay la xisaabtanto darawallada goobaha halista ah mariyo rakaabka xilli roobaadkan anigu magacaydu waa cabdilatiif xaaji yuusuf odayaalka reer mandheera ayaan ka tirsanahay waxaan maanta star f m aniga hadda ula soo hadlay oo aan ka hadli rabaa dhibka maanta rooba ilaahayna siiyo oo aaranka ilaahay barwaaqo badan oo saddexa oo xillis laba socota ilaahayna siiyey hase ahaataydan khasaarada waa wadataa marka waxaan dhihi lahay dadka anayta oo kaylaska oo daraawaliinta anayta hadda maanta meel raamaan joogaan meel raama u dhow gaariga haddana ku gudoomiy dad ku dhex jiraan inkastoo dadkii oo ilaahay ka fakiyay oo dadka soo qabtay gaarigii meesha ku tagay marka dadka anayta dad khatar gelinaya oo daraawaliintan oo digniinta maqlaynin waxaan dhihi lahay dowladda dadka anayta ha istakeyso oo yacni kootiin hala saaro hataa doontii oo gaaris ku gudoontay si anigaan hadda la waraysan aan aragnay waa la buux dhaafi dadkii dadkii waa bahdeen oo kufuulayeen askarna raadsanayahed oo dadka kala reebaan marka dadka anayta waxba waaba yeelaynin oo biyahaanay socdaan oo dad ku dhex ridayen waxaan dowladda ka codsan lahay oo dadka madaxada inay dowlad aadaan oo marka anayta la hadlo oo dadkaanay la dacweeyo oo maxkamad la geeyo oo runtii la tuso cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera